mawlid waad mahadsan tahay ciidda waxaan ku tukaday masaajidka weyne ciidda ee jenaraal maxamuud dadka gaarsan ay aad ugu yaqaanaan garoonka ciidda ama masalan ciidka ninba usi u yaqaana laakiin masaajidka ciidda aad ayuu ugu magac dheer yahay waana meesha dadka ugu badan ay ku tukadaan magaalada gaaris inkastoo goobo badan kala gedisan lagu tukada laakiin dadka ugu tira badan waxay ku tukadaan salaada ciidda magaalada gaaris dabcan jawi ciidda magaalada aad ayaa looga dareemayaa dad tira badan ayaa isku soo baxay dabcan haddii aan fiiriyo ciidan ciidda ka horreysay ee ciidda shawaalka ama waxaad moodaa dadka ciidii hore inay aad u taxadarayeen dhanka faafitaanka cudurka corona dadkii maalinka imaadeen ay ka tirayaaraayeen dadkii maanta imaaday goobtan ku tukaday xagga dad fiirisa hataa baalkan maaratay afka lagu xirta ama maska loo yaqaano dadka waxaad moodaa in badan oo ka mid ah inayba kasoo tageen oo meesha maaratay garoonka laga gelaya ama albaabada laga soo gelaya ayaa laga siinayay ada dadka qaarkii markay gudaha soo galaan haddana jeebka ay sii gashanayeen marka xagga taxadarka oo ku aadan faafitaanka cudurka coronavirus ama covid nineteen waxay u muuqatay in ciidii hore dadka aad u taxadarayeen laakiin ciidan marat sidii ciidii hore loo taxadara aanan loo taxadaraynin laakiin jawiga sida guud waa dadka farxad ayaa laga dareemaya inay jawi ciid ayaa magaalada laga dareemaya saxmad aad ayaa laga dareemaya mar qaarkood waxaad arkaysaa gawaari maratay dad meela ka maraan la oo wadooyinka khaasatan goobaha maratay lagu tukada ciida marka laga soo baxo kala baabuurtii dadka qofka inuu baabuur ku socdo inuu lugoy inuu lugoeyo ayaaba uga fudud baad dhihi kartaa sababtoo ah cariiriga iyo saxmadda ka jirta taxadar la-aanta marka loo barbardhigo ciidii hore maxaa sabab u ah waxay ila tahay dad maaragtay maadaama cudurka corona uu dadkii muddo dheer iskaga jir inay dadka isdhigteen oo maaragtay dadkii wixii hadduu daba dheeraado isdhigasho noocaas inuu taxadar la-aanta keentay ayaan ani shaksi aanteyda ayaan u malaynayaa taxadirlaanta dhanka ayay ka imaanaysaa sida ii muuqato sababtoo xataa marka laga gudbo ciidda hataa waxaa maalmihii hore magaalada waxa aad looga dareemi jiray waayadii hore dadka waxay wada xiran jireen afka xiran jireen oo maaragtay baalka maaska ay isticmaali jireen afka lagu xirto laakiin waayadan dambe waxaad moodaa hadda dad badan oo aan iska dhigi jirin hadda waxaa arkaysa maalmahan aaman xiranayninba marka waxay u muuqataa in dadku ay maaragtay maadaama xanuunka uu cudurkii wax muddo dheer uu ka jira adduunka ama caalamka inay taxadarkii hore ay taxadari jireen ee aada u yareeyeen oo maartid hore aysan u taxadarin waxaa jiray bayaan ay toddoba iyo tobankii bishan si wada jira u soo saareen wasaaradaha caafimaadka ismaamulada waqooyi bari sida gaaris wajeeri mandheera ilaa iyo toddoba qodob ayuu ka koobnaa oo ah amarada la doonaya in la dhaqangeliyo maanta oo la ciidayo sida waxyaabahan loo hirgeliyey maxaad nooga sheegi kartaa dabcan taa hirgal ahaan way hirgashay sababtoo ah goobaha maratay albaabada weyn ee laga gala waxaa joogaan askar qofkii aan markaa afku xirnayn ama bahalkan maaragtay maaska aanan wadanin oo kala dad asaga qofka kala oo meesha albaabka taagan baa siinaya hoo xiran dhahay lama celinaynin xiraa la dhahay qof ilinka kama gelaynin qof aanan xiranin yar iyo weynba qofkaana wadanin oo markaa u xirnayn waa uu sii qaadanaya laakiin marka laisbarbariga ciidan ciid hore ciid hore waxaad moodaa dadka inay boqolkiiba dad tira aad u badan ay wateen laakiin hadda marka laisbarbardhiga dad badan ayaa kasoo tegaya ilinka laga siinaya markay xirtaan kadib ay gudaha galayeen dhanka salliga waxaad moodaa dadku tira yar inay wateen hadda cid isweydiinayso dhaysatalli ma wadagteen ma arkin ani ishayda kuma dhicin laakiin waxaa khasab ahaa mask oo maarata afka lagu xiranay kaas ayaa khasab ahaa oo qofka maduusan wadaninna la siinayay oo la dhahay oo xira markaa kadib markaad xirto gudaha gal kala fogaanshaha ka waran may ma jirin wax dhaqangelin noocaasoo dhanka kala fogaanshada sida caadigeed ee koronaha ama covid nine intuusan imaanin kahor sidii ahayd ayay ahayd wax hadda kala fogaanshaha oo jirtay ma jirin ciidan iyo ciidda ka horreysay wax had kala fogaansha dadka markay tukanayaan sida caadiga ayay u tukadaan haddaan ku xasuusiyo mawli kala fogaanshaha hadday masaajidta hataa kama jiro dhaqan noocaasoo kala fogaanshaa masaajidada caadiga hataa ciida marka laga gudbo dadku sida caadigeed ee waa intuusan xanuunkan covid nineteen ama covid sagaal iyo toban ama corona ninba si u yaqaana intuusan imaan ka hor siduu ahaan jiray uma hadda masaajidada hataa lagu tukadaa ciidana sida lamid uma ahayd umaan iyo tan iyo tii ka horreysay agabka gacmaha lagu dhaqday hand sanitizer loo yaqaan ama gacmo nadiifiyaha waxay indhahaagu qabteen may ishayda ma qabanin ishayda ma qabanin laakiin ciidii hore way taalay ilinka laakiin hadda ishayda ma qabanin kulliba aniga albaabka aan ka galay ishayda ma qabanin wax maaragtay gacan gacmaha lagu dhaqdo ama hand sanitizer ishayda kuma dhicin